waxaynu sharaxaynaa haddii rabbi idmo waynu isku dayaynaa inaanu kaga faa'iidaysanno xilliga ramadaanka kitaabka magaciisa la yidhaahdo sifatu salaati الnabiy salى اllahu عalayhi waaalih wasalam min atasliimi ila atakbiir min atakbiiri ila atasliim kaannaka taraaha oo shiiku uu caqiday isaga oo ku soconaya xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli kitaabku magacaasuu leeyay sifatu salaati الnabiy qaabkii uu nebigu u tukaday calayhi الsalaatu wasalaam oo ka bilaabanaysa min atakbiir ay takbiirat lixraam ka bilaabanaysa ila tasliim kuna dhammaanaysa assalaamu calaykum waraxmat ullah kaannaka taraaha sidii adiga oo arkayoo kale sidii nebigu u tukaday inaad u jeedidoo kale ayuu kuu sawiray oo wuxuu ka soo qaatay salluu kamaa ra'aytumuuni usalli xadiidkaa saxiixa kitaabku marka waa macruuf waa kitaab mutadaawila oo qof walba garanayo awalan marka dhowr masaa'il baynu ka hormarinaynaa si birri loo soo qaato maanta muqadimada ayaynu dhowr mas'alo ayaynu muqadimada ku soo qaadanaynaa laakiin waa in lasoo wada qaataa ikhwaani fillah kitaabka guryahana waa iska wada yaallaa aadnaa loo raadiya awalan marka ugu horraysa tacriif waxaan ka bixinaynaa mualifka kitaabka mualifka kitaabka waa macruuf waa imaam muxadita waa muxadit اlcasri waa moxamed naasir الdiin alalbaniy moxamed abu cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa kunyadiisa moxamed naasir الdiin alalbanina waa magaciisa iyo laqabkiisa iyo nisbadiisa marka abu cabdiraxmaan waa kunyadiisa moxamedna waa magiciisa naasiruddiin waa laqabkiisa laqabka waa meesha naynaasi soomaalida ka dhan naasiruddiin alalbaniyi waa waddankiisa asalka ah waddankan albaniyuu ka yimi oo la yidhahda albaniya garanaysaana macruufka oo yurubtan ku dhexeeya ayuu ka yimid asalkiisa halkaasuu ku dhashay oo aabbihii ka soo jeeday wuxuuna aabbihiisaa la soo hijrooday isagoo wiil yara ah aabbihii ayaa la soo hijrooday markii gaalada isticmaarkii dhulkan baabiinay islaamka la baabiinay oo dholkan sbain iyo albaniya iyo arnaawud iyo dhulkaas oo dhan gaaladu dhibayeen ayaa aabbihii baa wuxuu ahaa nin xanafiya oo faqiiha oo fiqil xanafiyada aad u yaqaan ku dheggan markaasuu la haajiray oo wuxuu la haajiray shaam dimishqi buu la tegay suuriya isagoo wiil yara ah halkaas ayuu ku barbaaray diintana ku bartay ilaa uu caalim noqday macruufa uu halkaa ka soo baxay marka asalkiisa waa albaniya waa cabdiqaadir arnaa-uud iyo isaga iyo kulli wax ka wada yimaadeen halkaa oo meeshaas ka yimaadeen markuu ka soo haajirayna waxa uu ku barbaaray oo ku koray oo diinta ku bartay oo ku weynaaday waxa weeye dimishk marka alqarnu thalith cashar hijiriya ayuu ka soo sanadku markuu ahaa hijiriga kun iyo saddex boqol soddon iyo labadii ayuu dhashay baa la yidhi kabacdina aabbihiisa halkaa ula soo haajiray oo halkaas la yimi kabacdi markii fidnadii ay dhacday xaafid alasad markuu ikhwaan muslimiinka laynayay oo xalab iyo dagaalkii ka dhacay fidnadii ka dhacday suuriya ayuu ka soo haajiray oo suuriyana ka soo baxay kabacdina waxa uu degay urdun ilaa uu ku dhintay laakiin intuuna urdun degin ka hor jaamacatulmadiina ay uu culummadii waaweynaa oo wax ka dhigi jiray buu ka mid ahaa isaga iyo sheekh ibnu baaz iyo jaamacat اlmadiina ayay wax ka soo dhigeen oo sheikh muqbil ibn haadi alwaadici iyo rabiic اlmadkhali iyo culimmada weyn oo muxadiثiintaa meeshay xadiidka kaga qaateen jaamacat اlmadiina ah oo markaa mudaris wuxuu ahaa jaamacat اlmadiina xagga xadiidka ayuu dhigi jiray muxadid buu ahaa marka qof walba maanta waa yaqaanaa xataa kuwa cadowga u ah oo waxa weeye manhajkiisa la dagaalamay oo shiikha dacniya kutubtiisay ka faa'idaystaan xagga xadiidka waayo sababtu waxa weeye ma helaysid maanta xadiid ilaa waxa weeye sheikh albani qowl buu ku leeyahay intaa oo loo baahan yahay kutubtiisa faraha badan silsilati axaadiid saxiixa irwaa alqaliil jaamic asagiir kutubtiisa waa kutub aan la soo koobi karin oo xagga takhriijka xadiidka iyo waxa weeye nooc walba leh halkaa haddaynu marka uga gudubno urdun buuna ku dhintay sheikhu raximah allahu tacala cumaan ay ku dhintay halkaa arday badanna waa ka tegey iyo cilmi badanna waa nashriyey halkaa masalada koowaad haddaan uga gudubno oo shiikha tacriiftiisa masalada labaad waxaan soo qaadanaynaa waanu ku soo qaadaynaa tacriifu lkitaab kitaabkan tacriiftiisa kitaabkan waxaa la yidhahdaa sifatu salaati الnabiy salى اllahu alayh waalih wasalam waxaad ogaataa marka aan tabiihinayaa saddex kitaab buu shiikhu ka leeyahay mawduucan salaada saddex kitaab buu ka qoray kitaab waa asal oo waxaad arki doontaan sifatu salaati nebiga tacliiqiisa hoose iyo meelaad waxaa arkaysaa inuu shiiku ku leeyahay wadakartu fii hadihi اlmas'ala fi اlasli asalka hadduu marka ku yidhaahdo waa kitaab weyn oo saddex mujalladood hadda waa la daabacay markuu shiiku dhintay saddex juz weyn wuxuu ku soo aruuriyey axkaamta salaada oo dhan waxba kagama tegin marka waa kitaab weynkaasi asalka weeye asalkaa markuu qoray ayuu kan ka soo ikhtisaariyey marka kan hadda sifatu salaatunebi dadku u yaqaaninoo macruufka ah waa mukhtasar laga soo ikhtisaariyey min hada alasl kitaabkaa weyn ayaa laga soo ikhtisaariyey oo shiikhu uu ka soo khulaasiyey mayla socotaan ikhwaan marka asalka kitaabka sifatu salaatunebi asal u ahaa waa kitaab weyn saddex majalladood isagabuuna hadda soo baxay oo la helaa oo markuu shiikhu dhintay kabacdi ayaa la daabacay oo waxa weeye uu ku takhriijiyey axaadiidtan halkan inoogu keenayo oo dhan halkaasuu ku takhriijiyey kan markuu qoray marka oo sifatu salaatunebigan qoray oo dadkii barteen ayaa sida uu ku sheegaya muqadimada talkhiiska mid yar baa jira oo kana uu ka sii talkhiisiyey oo la yidhaahdo talkhiis sifatu salaati nebiy oo khulaaso ah oo fudud oo bidariiqada fuqahada ku socdo oo isagoo aan xadiidkii keenayne waxa weeye kalaamkii shiikhu uu cabbirayo oo soo khulaasaynayo waa khulaasa marka kaas marka saddex kitaab weeye kan weyn asalka weeye oo waa kitaab weyn kanna waa mutawasid oo sifat salaatinay baa la yidhahda mid yar baa jira marka risaalo yara ah oo talkhiis inaad aragteen waa laga yaaba oo fudud baa jira ma fahanteen masalada saddexdaa kitaab weeye marka kanaa marka mutadaawil noqdayoo aad iyo aad dadku u isclaaka liannahu kaa weyn shiikhu ma daabicin intuu noolaa ee asal buu ahaayo wuu ku takhriijin jiray axaadiidta laakiin wuxuu yidhaahdaa dakartu hadihi almas'ala fi اlasli haddaad marka kitaabkan tacliiqiisa ku aragtid alasl waxaa loo jeedaa kan weyn oo sifat salaati nebiga mafhuum soo maa kan yarna waa talkhiis oo waxa weeye waa khulaaso waayo halkaa marka haddaynu fahnay kitaabka magaciisii in la yidhaahdo sifatu salaati الnabiy salى اllahu alayh wali slam mar hadduu ku yidhi sifat الsalaa maxaa meesha ka baxay kitaabku ka hadlimayo kitaabu طahaara hadda markaynu cumdaha iyo buluuqa iyo akrinayno sow marka hore kitaabu طahaara kama soo bilowno shuruuddii sow ma soo sheegno nawaaqid ulwuduu sow lama soo sheego ilaa aakhirka kitaabu salaa la soo gaaro mawaaqiiddii la sheego waxaasoo dhan isagu ma sheegaayo isagu waa meesha wuxuu kaaga bilaabayaa sifatu salaa allaahu akbar buu kaaga bilaabaya istiqbaalu lkacba buu ka bilaabi doonaa kacbada in la qaabilo inay rugni tahay marka isagu wuxuu ka hadlayaa arkaanta salaada iyo waxyaalaha waajibaadkeeda ah iyo sunankeeda oo la samaynayo haddaad rabtid marka inaad dahaaradii iyo nawaaqidii iyo kulli baratid kitaabu dahaaraad soo baranaysaa oo cumdatu axkaam iyo waxa weeye buluuqulmaraamka iyo ayaad soo baranaysaa ee kan wuxuu kaaga bilaabayaa kayfiyada loo tukanayo qaabka loo tukanayo ayuu kaaga bilaabaya marka taasna waxa weeye waa masalada koowaad oo inooga bilaabaya shiikhu waxa weeye kitaabka sifatu salaa inuu inooga bilaabayo masalada saddexaad oo aan tambiihinayna waxay tahay sababta kitaabkan uu shiikhu u alifay waa maxay isagaa muqadimada ku sheegay oo wuxuu yidhi markaan arkay buu yidhi inuuna jirin kitaab axaadiitii nebiga calayhi salatu salaam keliya loo gaar yeelay oo manhajka uu ku socdo uu yahay see nebigu u tukaday keliya uuna jirin ee kutubtoo dhan ay ku wada socoto badanaa qaab maaragtay madhab ama ku qaydan oo maalan waatay shaaficiyadu safiinatu salaa akhrin jireen qaab marka madhab ku go'an oo ku qaydan bay badanaa kutubta u badnaayeen ama kutub waaweyn oo waxa weeye axaadiidtii inta u baabeeya sida buluuqulmaraamka iyo iska wada ayaa waxaan doortay buu yidhi oon jeclaystay inaan helno kitaab bal qaabkii nebigu u tukaday keliya ka sheekaynaya oo aan wax kala gelaynin oo aan madhab gaarana ku xirnayn madhab gaara kuma xirra ee wuxuu ku xidhan yahay mawdic kasta nebigu muxuu sameeyey faqad ayuu ku xidhan yahay saasaan marka u alifay buu yidhi oo sababtay u keentay ahayd masalada ku xigta waxa weeye manhajka kitaabku ku socda waa maxay manhajka kitaabku ku socdo waa maxay manhaj waxaa la yidhahdaa dariiqada uu ku socdo dariiqaduu ku socdo waxa weeye waa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qowl kuu keeni maayo aqwaal kale ma keenayo isagu keliya wuxuu kuu keenayaa markuu rukuucay nebigu see u rukuucay saasuu u rukuucay maxaa u daliila xadiidkiibuu kaaga dhigay xadiidku nebigu ku waa kaana wa kaana wa kaana rasuulu llahi sal slam yasjudu kada wa kaana yarkacu kada kulli axaadiitii buu kuu keenayaa ee waxa weeye isagu aqwaal culummo iyo aqwaal kale midna ma kuu keenaayo waay wuxuu kaloo samaynayaa kitaabka laba u qaybiyey shiikhu muqadimadu ku sheegay manhajku ku socdo kor wuxuu ka tacliiqa hoose waa takhriijka iyo isagu tacliiqaadka uu saaray inta saroo dhanna waa wada xadiidka nebiga calayi slat slam waa ficilkii nebiga meesha uu kulli inta sare oo tacliiqa ka sarraysa haamishka inta ka sarraysa waa wada xadiid wa canaawiinta keliya ayaa shiikha qowlkiisaa cinwaan buu kuu dejinayaa assujuud ayuu ku leeyahay alrukuuc ama istiqbaalu kacbu ka bilaabaya axaadiidtii buu kuu keenayaa hoosna waa ku takhriijinayaa xadiid walba iyadoo ikhtisaara ayuu wuxuu ku leeyahay waxaa wariyey abu daawuud waxaa wariyey bukhaari waxaa wariyey muslim halka wuu kuugu keenayaa oo uu kaaga baxay waay wuxuu kaloo shiikhu muqadimada ku sheegay inuunan taqliid ku socon kitaabkaani ee uu yahay wixii xadiidku ku tuso isaga oo weliba keenay oo muqadimada ku keenay aqwaashii a'immada oo ku radiyey cid walba oo taqliid isku xirta leanna waxa uu keenay afarta imaam qowlkoodii ayuu muqadimada ku keenay afarta imaam waa afartee afarta madhabaha imaamu shaafici imaamu maalik imaamu abu xaniifa imaamu axmed afartoodaba aqwaashoodii buu muqadimada ku keenay oo ka digayaan taqliidka oo mid walba leeyahay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi hadduu xadiidku صaxiix noqdo oo nebiga ka sugnaado aniga madhabkaygu waa xadiidka buu leey imaamu shaafici waxa uu leeyahay idaa khaalafa qowlii qowla rasuul fatrukuu qowlii haddii qowlkayga iyo qowlka nebigu iskhilaafaan qowlkayga isaga tago qowlka nebiga qaata sidaa daraaddeed ayay a'immada shaaficiyada oo muxadisiinta ahaa waxay samayn jireen masalada intay xadiidka ku bineeyaan ayay le ohan jireen madhabu shaafici waa maa waafaqa alxadiid madhabka shaafici waa wixii xadiidka waafaqa haddaba qofkii doonaya inuu madhabkii shaaficiyada raaco waa inuu xadiidka bartaa sidoo kale imaamu maalik raximah اllahu tacaala qowlkiisii buu keenaya ou leeyahay ka soo qaado qowlka nebiga calayh salatu wasalaamo qowlkayga ha qaadanin wuxuu leeyahay kullun yuraddu min qowlihi qof walba qowlkiisa waa la radiyaa wa yu'khadu min qowlihi waana laga qaataa qowlka qof walba ilaa saaxiba hada alqabri nebiguu tilmaamay ilaa nebiga mooye nebiga qowlkiisa isaga lama radiyo waa la qaadanay abu xaniifa sidoo kale wuxuu leeyahay laa yaxillu liaxadin an ya'khuda qowlii ma u bannaana qof qowlkayga inuu qaato aan garanaynin min xayu akhadtu meesha aan ka soo qaad min ayna akhadna ha haddaadan garanaynin qowlka aan fadwooday xadiidka aan deliishaday ma qaadan kadhid buu ku yidhi qowlkayga imaamu axmed waxa uu yidhi laa tuqallidnii aniga ha iqallidin walaa tuqallid maalikan walaa shaafici walaa wsaaci walaa kayru fakhud min xayu akhaduu ka soo qaado meesha ay ka soo qaateen haddaba a'immadu kulligood maxay ahaayeen manhajkoodu muxuu ahaa kulligood wada salafiyiin bay ahaayeen manhajkoodu wuxuu ahaa itibaacu alxadiid wax kale ma ay aqoon waxaan maanta la kala cararayo o la kala madhabeeyey ma ay aqoon see bay u yaqaaniin sababtu waxaa weeye kutusaysaa waa uu isku wada ardaywa imaamu shaafici waa ardaygii imaamu maalik ardaygiisii wa imaamu axmed iyo imaamu shaaficina labadooduba cilmiga waana kala qaateen iskuloodna waa ahaayeen oo xadiidkana wuxuu imaamu axmed imaamu shaafici xadiidka imaamu axmed buu ka qaadan jiray imaamu axmedna usuulu fiqiga iyo waxa weeye ayuu ka qaadanayay oo kitaabkiisa risaar ujeeda abu xaniifa ka fogaayo asxaabu ra'yi baa isagu xaggaasuu jiray laakiin saddexdan kaloo muxadisiinta ahaa rag saaxiiba oo waxa weeye isku culumaa oo isqadariya bay ahaayeen saa daraaddeed buu imaamu axmed yidhi markuu baqdaad ka soo baxay ugama soo tegin baqdaad nin ka fiican kana taqwo badan kana cilmi badan imaam maxamed ibn idris shaafi saasay isku ahaayeene waxaan taqliidka ah jahligaa keenay iyo waxa weeye xilligan dambe markii la garan waayey wixii ay a'immadu ku taagnaayeen ayay dhibaatadaasi dhacday haddaba sidaa daraaddeed buu shiikhu wuxuu yidhi anigu waxaan ku soconayaa marka wixii xadiidku ku tuso madhab gaarana isku qaydi maayo waayo waxaan waa salaad nebiguna wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli looma baana marka inaad isku qaydid waxa weeye madhab gaar halkaa haddaan uga soo gudubno markaa arrinta kitaabka waxaan markaa ku soo daraynaa haddana ku soo qaadaynaa masalada labaad tacriifu asalaa salaadda tacriifta ay leedahay salaadda aynu doonayno inaynu weliba muqadimo salaadda aynu doonayno inaynu tukanno horta waa maxay tacriifteeda laba nooc baynuu tacriifinaynaa marka hore asalaa luuqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa qabla alislaam waxaa loo yiqiinay salaa adducaa baa loo yiqiinay luuqadda asalaa waa adducaa weeye qur-aankana saasay ugu soo aroorday khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim hee dad nool maa lagu dul tukadaa marka wasalli calayhim baa la yidhi ey u ducee weeye udcu lahum weeye u ducee wasalli calayhim markaad sakadii ka qaadid u ducee kuwaan sakada bixiyey waka ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima hee u duceeya weeye nebiga waa noolaa soo maaha salaada halkaa waxaa lagu jiraa marka ducada abulcaaliya waxa uu leeyahay asalaatu min allaahi markay noqoto oo ilaahay xaggii ka timaado waa alraxma waatanaa waa ilaahay wuu ammaanayaa weeye ee ilaahay u ducaymaya nebiga oo yuu uga ducaynayaa isagaa wax walba siinaya sooma hillay ducadu waxa weeye inaad wax qof kale u baridid inuu qofkan waxaa siiyo soo maaha haddaba markan allah markuu nebiga ku salliyayo waa atanaa wuu ammaanayaa weeye wuuna u naxariisanaya laakiin innaga iyo malaa'igtu markaynu nebiga ku salliyayno waynu u ducaynaynaa ilaahay inuu u naxariisto oo ilaahay darajo sare gaadhsiiyo ha waka marka adducaa ayaa luuqadda lagu yidhaadaa amaa luuqadda sharciga ah oo istilaaxa sharciga ah assalaa horta macaani badan bay ku soo aroortaa qur-aanka meelo badan macaani badan bay ku soo aroortaa laakiin hadda kaynu u jeedno oo assalaa ah waxa weeye waa salaadan aynu tukanayno waxayna culammadu ku tacriifiyaan cibaada waa cibaada daatu aqwaalin aqwaal u saaxiiba wa afcaalin ficil la samaynayana u saaxiiba muftatixatun ka bilaabato lagaga bilaabo bitakbiiri takbiirta laga bilaabo mukhtatimatun lagu dhammaystiroo ku dhammaataa bitasliimi tasliimta waxa weeye ku dhammaata u fiirso tacriifta horta waa cibaada oo ilaahay baa loogu dhowaanaya waa cibaada waa kow maxay u saaxiibtaha marka maxay ka kooban tahay aqwaal iyo afcaal ayay ka kooban tahay aqwaashuna waxay isugu jirtaa takbiirtii allaahu akbar hadda markaan idhaahdo allaahu akbar ficil iyo maxaan isku daray qowl sooma ficilkiisoo ka maa gacmihii aan soo qaadayoo kor u qaadayoo hoos u dhigayoo halkaas saaray waa ficil sooma waka aqwaal waa allaahu akbar baan idhi waa qowl istiftaaxii baad la timid shaydaankii baad ilaahay ka magan ilaahay baad magan gashay waxa weeye faatixadii baad akhriday qur-aankii kalaad akhriday waa qowl soo maaha waa aqwaal haye waad rukuucday allaahu akbar baa tidhi waa ficil iyo waxaad isku dartay qowl tasbiix baad la timid waad soo istaagtay waka marka maxay ka kooban tahay aqwaashu marka waa qiraa'ada la akrinaayo adkaarta la samaynaayo kulli waa aqwaal wa oo laakiin tacabud oo saa laynagu addoonsaday oo aynu waxba ka bedeli karin mid baa soomaaliya wuxuu baa la yidhi salaada salaad iskaga tukanaya ilaah baa weyn iska dheh wallaxaa ka warran khuraafaadka faatixadii buu ku jeejeesaay ulafsaana ma bannaan sidaas la inoogu addoonsaday baynu u tukanaynaa xag iyo xagga ka mari mayno afcaashuna waxay ka kooban tahay rukuucdii sujuuddii fadhigii kulli waxaasoo dhan weeye afcaashi laguu sheegaayo marka intaasay hadha waxay u qaybsami doonaan arkaan iyo waxa weeye waajibaad iyo sunan maxaa la yidhaahdaa marka rukni waa maxay magaciisu rukni maxaa la yidhaahdaa waajibna maxaa la yidhaahdaa sunnana maxaa la yidhaahdaa ilaa shuruuddii kuma jirto shuruuddii horay bay u soo marto kitaab ahaaray soo raacday shuruuddu shardi waxaa la yidhahdaa wixii ka horeeya allahu akbar intaada dhihin weesadii iyo waa soo dhaaftay rukni waxaa la yidhaahdaa shayga inaad samaysid loo baahan yahay oo haddaadan samayn salaadaadii kharaab tahay ma ansaxaysa salaada waa wixii ay ka laasimayso tarkigiisa butlaanu salaa waa maa yalzamu tarkuhu butlaanu salaa hadda rukuucda waxaynu nidhi waa rukni haddaanan rukuucin ka warranay iska sujuudo miyaan tukaday marka oo kas uga tago salaadda waxba kama jira marka ruknigu waa waxa haddii laga tago salaaddii burayso waajibkuna waa waxa haddii laga tago oo amd camdan looga tegi mayee sahwi looga tago sujuudu sahwi lagu kabo sida atixiyaadka dhexoo kale iyo sujuudu sahwi kaa kabayo sunankuna waa waxa haddii laga tago aan maaragtay dhib lahayn sida istiftaax oo kale iyo sujuudu sahwina la imaamaysa salaadaadina waa saxiix lanna waa sunna waajib ma ah waadhex soo maa saddexdaasba waxay noogu imaanaysaa kitaabka dhexdiisa haddaba marka salaadda aynu doonayno oo aynu tacriifinayno waa salaadaas aqwaasha ka kooban afcaasha ka kooban sidii nebigu u tukaday aynu u tukanayno arkaan u qaybsanta iyo waajibaad iyo sunan intaba yeelanaysa wey waa salaaddaa marka noocaasa goormaa la waajibiyey oo la farad yeela waxaa la farad yeelay habeenkii laylatlisraa walmicraaj ilaahay waxa uu ku waajibiyey nebiga calayh sala slam habeenkii la dheelmiyey fowqa sabca samaawaat ayaa lagu soo waajibiyey malaku jibriil uma dhaxaynin ilaahay iyo nebige ilaahay baa toos ugu waajibiyey nebiga oo ku faral yeelay oo waasida uma dhexaynin konton salaadood baana lagu waajibiyey markii hore konton inay ahaato oo maalintii iyo habeenkii aynu tukanno konton salaadood hee shantii salaadood baynu hadda qaban kari laanahay sooma oo leeyahay shaqadii iyo xagga iyo adduun la cayrinaya konton baa laynagu waajibiyey markii hore balu fiirsa marka afar iyo labaatan saac weeye habeenkii maalintu iyo haddii konton salaadood aynu tukan lahayn labadii saacadoodba hal mar baynu tukan lahayn sooma mise ka yar balu fiir nebiyullaahi muusa calayhi salaam ayuu nebigu markuu soo noqday oo nebiyullaahi muusa u yimid ayuu yidhi ilaahay muxuu kugu waajibiyey suu iyo konton salaadood suu yidhi irjic ilaahay ku noqo irjic ilaa rabbika ku noqo allah fas'alhu takfiif weydiisa inuu kaa khafiifiyo waayo reer bani israa'iil baan jirrabay oo waxa weeye ka soo bixi kari waayey ee orod ilaahay fududayn weydiiso waa laga dhimay tuman baa laga rabay waa ku noqo buu yidhi haddana waa laga dhimay war ku noqo waa la dhimay sidii loo dhimayey shan markay soo hartay ayuu yidhi haddana noqo markaasuu yidhi istaxyaytu rabbi aad baan ugu noqnoqday waa iska qaadanaya shantaasaan ku sabraya ilaahay markaas ayuu waxa uu yidhi waxa weeye waa shan salaadood ajarkeeduna kontonkii salaadood ajarkoodiiba xambaarsan yihi sababtu maxay tahay wa alashara wa alxasanatu bicashri amhaaliha man jaaa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha soo ilahay ma dhihin waa laynoo toban laabay marka toban jibaar ajarkaa iyo wanaaggaasay leedahay wax la soo koobi karana ma aha ee waa in aad iyo aad loogu dadaalo amaa ahmiyaddeeda iyo wanaagga ay leedahay ahmiyaddeeda waa cajiib wey manzilo weyn weeye waa ruknu min arkaani alislaam waa alruknu alawal bacda shahaadatayn qofku hadduu shahaadataynka qiro waxa ugu horreeyaoo la faraya waa salaada wey soon la fari maayo oo xaj la fari maayo waxa ugu horreeya markuu idhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamed rasuul lah baa leeya salli tukan marka hadduunan salaaddii tukan waxa weeye markaa waa laysku hayaa ma gaaloobayaa hadduu salaaddii ka tago oo taariku salaadkii ma gaalba mise waa muslim caasi ah oo waa la dilayaa markii la isku itifaaqay in la dilayo taariku salaadkii oo la dilayo baa waxaa la isku khilaafay ma riddaa loo dilayaa mise qisaas hadda qofka muslimkaa oo sinaysta oo soo maray guur xalaala sow rajmi maaha in la rajmiyoo la dilo maxaa loo dilayaa marka qofkaa qisaas soo ma aha he laakiin waa qofku waa muslim soo maaha ridda ma aha kan waxaa la isku hayaa taariku salaadka ma riddaa loo dilayaa mise waxaa loo dilayaa qisaas culamo badan waxay ku tageen imaamu axmed iyo culamo badan riddaa loo dilayaa hadduu salaada ka tago sababtu maxay tahay adilo badan bay deliishadeen nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa qad kafar waa gaaloob fain taabuu waaqaamuu الsalaata waaatuu الzakaata faikhwaanukm fi اddiin aayadda kalena fakhalluu sabiilahum ma ujeeda haddaba haddaynan salaadii qofku uuna tukan aad iyo aad bay khatar u tahay xaalkiisa aad bay khatar u tahay xaqiiqa adilada keenaysa inuu qofkaasi gaal noqonayo oo uu gaal mukhrij can ilmilla yahay adiladeedu waa adilo cajiib ah oo sariixa laakiin adilo kalaa jirto oo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo ayaa loo xoqxoqay culummada tiri wili waa muslim caasiya adiladaasay xoogaa u fiirfiiriyeen ee laakiin adilada keenaysa inuu gaal yahay waa adilo sariixa marka sidaas daraaddeed ibnu qayim markuu muqaaranada u samaynaya kitaabkiisa assalaa aad buu uga taradudaa waa adag tahay buu leeyahay in ismulkufri laga baajiyo taarku salaata arrin khatar marka meesha la isku haysta maxaa ku geeyey waa dhibaato sooma waa in aad iyo aad la seenaayo marka ahmiyaddeedu aad bay u weyn tahay fadaa'isheeduna aad bay u badan tahay inay muhiim tahay waxaa ku tusaya wa awalu maa yuxaasabu alcabdu yowma alqiyaama min acmaalihi xadiidkii macruufka ahaa oo awalu maa yuxaasabu alcabdu yowma alqiyaama waxa ugu horeeya ee addoonka muslimkaa weeye acmaashiisa waxa ugu horeeya waa salaada weeye salaaddaa miisaanka la saara hadday salaaddiisii hagaagto oy u fiicnaato salaxa saa'iru camalihi inta kaleno hagaagaya hadday nusqaan ku dhacdoo xumaato waxaa la leeyahay markaas ilaahay waxa uu leeyahay eega addoonkayga wax tadawuca waajibaadkii haddii wax ka nusqaameen tadawuc ma leeyahay sunan loogu kabo hadduu sunankiina waayo waajibkiina kharaab yahay hee waa khasaaray qofkaa marka khalaas waa taasi waa acmaasha laakiin dhiigga marka la xisaabinayo oo acmaasha innaga xuquuqdii dhexdeenna ahayd marka la xisaabinaya maxaa ugu horreeya dhiigga laakiin acmaashii ilaahay kugu waajibiyey oo cibaadaadka ahayd salaaddaa ugu horrayso hadday salaaddaadii hagaagto oo salaaddii nebi maxamed aad la timaadid acmaashaadii oo kaleoo dhan way hagaagayaan oo wanaag baad helaysaa oo ilaa haddii kale xaaladda waa la tahay ikhwaani fillaah waay fadaa'isheedana waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu matelay qofka gurigiisa nahri webi uu hormaro oo maalin walba shan jeer webigaa ku dabaalanaya war wax wasakha miyaa ku haraysa qofkaa jirhkiisa war maya bay yidhaahdeen qofka salaadda tukadana waa saas oo kale shan jeer baa dunuubtiisa isaa loo hoobinaya oo waxa weeye waa takfiiru sayi'aat aad iyo aad bay marka muhiim u tahaye salaadda waa inaynu ku dadaallaan salaaddan marka aynu doonayno oo aynu leenahay aynu ku dadaalna labay u qaybsantaa salaaddi waa waajibka mafruudka waa khamsu salawaatin fi اlyowmi wاllayla qofkii xifdiya oo ilaaliya wanaag buu ka helaya kii dayacana oo ka tagana halaag baa u sugnaaday waa shantaas salaadood macruufka oo waajibka salaadaha kalena waa midda kale waa salaadaha sunanka ah sunankuna labay u qaybsamaanoo salaatu daatu sabab asbaab leh oo waxa weeye maaragtay sunanka rawaatibtaa iyo taxiyatulmasjid iyo oo muqayad ah iyo sunno mutlaqoo la iska tukado labadaba way u qaybsamaan oo waxa weeye aad noocaa doonto iska tukan karta marka intaba qofka muslimkaa inuu ilaaliyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah waxaynu haddana ka hadlaynaa yay ku waajibtaa horta salaaddu sidee qofka salaaddu ku waajibto oo laga rabo waa kee kow muslim waa inuu noqdaa maxaa ku baxay gaal gaalka marka salaaddu waa ku waajib oo inuu tukado waa laga rabaa laakiin kama ansaxayso ilaa uu yidhaahdo laa ilaaha illa allah moxamedan rasuulullah aakhira waa lagu ciqaabaya maa salakakum fii saqar war maxaa idaseeciye baa la yidhi saqara waa jahannami maxay yidhahdeen marka qaaluu lam naku min almusalliin hee taarku salaadka u fiiri marka qaaluu lam naku min almusalliin saqaruu ku jiraa marka taarku salaadkii soo ma ile salaaddii uu ka tegey marka gaalada laftigoodii qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nudcimu almuslimiin wa kunaa nakuudu maca alkhaadi wa kunaa nukadibu biyowmi ddiin way caddeeyeen inay gaala ahaayeen soo maaha haddaba qofka salaaddii ka ansixi mayso ilaa uu yidhaahdo laa ilaha illa maxamad rasul usuulu fiqiganu kusoo marnay sooma in acmaashan cibaadaadka ah gaalada lagu cadaabi doono tigidda ay ka tageen laakiin kama ansaxayso ilaa ay shahaatayn ku dhawaaqa marka muslim baaliq ah qaangaar qofku muxuu ku qaangaaraa wiil qofku inuu ama shan iyo toban sano gaadho ama ixtilaamo wiilkii ixtilaam inuu ku dhaco biyo yeesho mani yeesho oo ixtilaamo ayuu ku qaangaaraa ama calaamadihii ay ka soo baxdo ragga ama ha noqdeen shaarubada ama garkii ama timahan hoose oo waxa weeye hoos ka soo baxa arrimahaasoo dhan waa lagu qangaaraa waa calaamado lagu garto waay gabadhana inay ama waxa weeye xaydkii ku dhaco ama shan iyo toban sano gaadho ama calaamadihii dumarka lagu arko oo naasihii iyo usoo baxaan oo ay qof dumara u ekaato iyadana lagu qaangaaray waay marka waa muslim baalig ah oo qaangaara majnuun aan ahayn oo waxa weeye miyirkiisa qaba majnuun waxba waajibku maaha waa ka baxaysa marka majnuun meesha waa ka baxay waa inuu caaqil noqdo oo caqli intaa haddii laga helo rag ha ahaado dumar ha ahaado addoon ha noqdo xor ha noqdo masaafir ha noqdo muqiim ha noqdo ha xanuunsanaado waa inoo imaan doontaa salaatlmariid waa inoo imaan doonta dad badan oo iyaga hadda markii salaadda waa jiranaya halkaasu kursi dhiganaya arki doonaa salaatulmariid nebigu si u tukaday masaafir ha ku jiro dagaa jihaad ha ku jiro gurigiisa ha joogo meel la uga hari mayso waajib bay kugu tahay dushaaday saaran soonkay ka duwan tahay soonku masaafirka iyo mariidka iyo soo lagama lagama ridaynin tani kaa hari mayso iyada mid walba laakiin kayfiya loo tukanayaa way inoo imaan doontaa salaatulmariid iyo kulli way inoo imaan doontaa mid walba salli in istadacta qaa'iman haddaad awoodid salli qaa'iman in istadacta fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbi ok waa inoo imaan doonta mid walba siday kuu qabataa loo tukanaya mar baad xataa waxa weeye qalbiga keliya ka tukanaysaa haddii ay dhacdo qofku inuu dee marad ku dhaco oo uu awoodi kari waayo kaasay marka qofkaasay salaadii waajib ku noqonaysaa oo laga rabaa inuu la yimaado haddii uu ka tagana waxa weeye khatar bu ku suganya laakiin xaggee geynaynaa nebiga qowlkiisa amarkaa waxaynu usuulka ku soo marnay alamru yadullu hee cala lwujuub soo maaha nebigu wuxuu yidhi muruu wlaadakum bisalaati salaada amra wahum sabca sin ama abnaau sab toddoba jir markuu noqdo salaada barbele wadribuuhum bicashar hadduu toban gaarana ku garaaca amar baaba la yiriye waajib maaha miya amarka amarkaa waxaa la yidhaahdaa amru tacliimin waa la tacliimina oo la baraya waa la barayaayo weli salaaddii waajib kuma aha ilaa uu qaangaaro waajib kuma aha laakiin waxaa la rabaa inuu la sii qabsado oo la baro oo hadhow uunan ka tegin in badan dadka salaada daa'ima waa dadka marka hore iyagoo yar yara la barawa laakiin marka horeba haddii uu salaaddii iska dayaco siuu geel u raacayay oo waxa weeye unan salaadda meel ugu tukanay weliga arag hadhow aad bay ugu adkaanaysaa khataru taana waa taagu qaabka loo tukanayana iyo sifadeedana kulli nebiga inoo waxaa inoo keenaya sheikha raximah llahu tacaala wuxuuna inoogu socon doonaa sidaas uu ka bilaabayo arkaanta oo waxa weeye qiblada in la qaabilo buu ka bilaabayaa isagoo ku dadaalaya inuu masale kasta ka dhigo waxa weeye salluu kamaa ra'aytumuuni usalli waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam u tukada sidii aad aragteen aniga oo u tukanaya marka waxaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala maanta waxaad moodaa inaan kutubka la haysan oo dadku deg deg ahay marka berri insha allahu tabaraka wa tacaala kitaabkaa lasoo wada qaato kutubka waa la helaya insha allahu tabaraka wa taala masaajidkana waa laga baarayaa maktabadaha magaaladaha laga soo dayo haddii xataa hadda halkaan laga waayo